I'm James Barton in Washington, wishing you will have a very good day.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington waa subax talaada ah bisha mayna waa shan iyo labaatan sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa degaanka ee ka soconaya gobollada somalilan oo ay ka qaybgalayaan dumarka oo u sharaxan qaar ka mid a kuraasta maasha allah horta maanta farxad aad u weyn ayay ii tahay waayo waxaan soo maray wakhti cidhiidhiya oo adag oo adag baan ka soo baxay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay taageerayaashaydii oo meesha mugiyo miisaan u yimiday oo aad u soo buuxiyey xeebta jasiira ee duleedka muqdisho oo ay maalin weliba dalxiis iyo shaqo u tagaan soomaali badan xeebta jasiira anagoo faraxsanaannimada anagoo faraxsanaan ka noqonaa waxaan ku cayarnaa balooniga waxaa jira dooman dalxiis la raaco oo badda gudaheeda aad la soo wareego sida jamalka ku yaala badda dhexdiisa oo kale dalxiiska oo loo tago laisku soo sawiro jamalka oo kale biyaha badda ku dhex yaalo cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka iyo maxamed cabdi xasan sandheere
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka tedros adhanom gebreyesus ayaa isniintii shalay bogaadiyey geesinimada howlwadeenno caafimaad oo badan kuwaasoo hawl adag u galay badbaadinta malaayiin qof howlwadeennadaas oo in badan oo ka tirsani ay naftoodii ku waayeen gebreyesus ayaa ku qiyaasay in ilaa boqol iyo konton kun oo howlwadeen caafimaad ay dhinteen kuwaasoo badankoodu aan helin qalabka caafimaada laysku ilaaliyo iyo tallaal naftooda badbaadin kari lahaa dalalka hodanka ayuu ku eedeeyey inay hoosta gashadeen tallaal dadka badbaadin kari lahaa arrintaas oo xanuunka karaar xoog la sii siisay waxa uu sheegay in boqolkiiba shan iyo toddobaatan tallaalka dunida yaala laga bixiyey toban dal oo keliya halka laba boqolkiiba oo keliya laga bixiyey dalalka saboolka ah dowladda etoobiya ayaa isniintii shalay dalka maraykanka ku eedaysay inuu faragelinayo arrimaheeda gudaha kadib markii washington ay shaaca ka rogtay xayiraad dhinaca dhaqaalaha iyo taageerada amniga ah taasoo daba socotay eedaymaha xuquuqda aadamaha intii uu socday dagaalka gobolka tigray ee dhinaca waqooyi ee dalka ku yaala wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa axaddii sheegay in xayiraadaha looga gol leeyahay sidii qaybaha ku lugta leh colaadda bilaabatay bishii nofembar ee sannadkii hore ay falalka ay ku jiraan u joojin lahaayeen kumanaan qof ayaa ku dhintay dagaalka lagala hortegay xisbigii hore ee talada dalka hayee t p l f kaasoo guluf ay ku qaadeen dowladda federaalka etoobiya iyo dalka dariska ah ee eritrea wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayaa sheegtay in haddii xayiraadaha maraykanku ay sii socdaan ay adis ababa ku khasbanaan doonto inay dib u qiimayso xiriirkeeda washington kaasoo raad ku yeelan kara wada shaqaynta labada dhinac sida hadalka loo dhigay warkii caalamkuna waa nagayntaa
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere warka caalamka ah nala socotiinayey halkaad kala socoteenna waa idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington aan ku horeyne waxaa gobolada somalilan ka soconaya ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa degaanka kuwaas oo kuraasta qaar ay u taagan yihiin murashaxiin dumara wariyaha v o e da ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid ah murashaxiinta haweenka ah ee degmooyinka gobolka awdal warbixintan ayuuna ka soo diray ololaha doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan oo ka bilaabmay guud ahaan degmooyinka gobolka awdal ayaa musharaxiinta tartamaya qaarkood ay yihiin haween u tartamaya golaha deegaanka iyo baarlamaanka sahra cilmi maxamuud oo haweenkaasi ka mid ah una tartamaysa deegaanka degmada boorama ayaan dareenkeeda wax ka weydiiyey xilli ay ku sugnayd fakaaraha khayriyadda boorama oo isku soo bax ay ka dhigayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ah midka ay ka sharaxan tahay maasha allah horta maanta farxad aad u weyn ayay ii tahay waayo waxaa soo maray wakhti cidhiidhiya oo adag oo adag baan ka soo baxay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay taageerayaashaydii oo meesha mugiyo miisaanu yimiday oo aad u soo buuxiyey ummadda laftirkeeda degan magaalada gaar ahaan haweenkaiyo dhallinyaradu waxay igu hambalyaynayaan inay codka isiiyaan inay i heliyaan inshaalla maanta dee farxaddayda lama soo koobi karo runaantii
sahla maxay tahay sababta aad iskugu soo sharaxday golaha deegaanka maadaama hooyo aad tahay degan magaalada boorada maasha allah waad mahadsantaha su-aal fiican waxaa horta igu kalifay kullay aqal markaynu eegno aynu nidhaahno hooyaa qurxisoo nadiifisa dowladda hoose waxa weeyaan meeshii laga nadiifin lahaa degmada maorama ama laga horumarin lahaa hadday tahay qashinka hadday tahay laamiyada iyo hadday tahay horumarka kale waxbarashada caafimaadka sidaa la ajligeed anigoo ah hooyo caafimaadka ka tirsanayd oo ah mu'muliso anigoo ah hooyo beeraleya markii aan arkay horta qashinka yaalla dhibaatooyinka haweenka ku haysta suuqa dhexdooda dariiqa iyo cadceedda iyo ay jiifaan ay gawaaridu ku jiidho waxaan markaa is idhi wallaahi dumarka waad u hiidhin lahayd haddii aad halkaa tegto
cod intee leeg baad ka helaysaa haweenka magaalada boorama iyo degmadan lagaa dooranayo ku nool maxaad safarin u diraysaa waxa weeyaan horta muddooyinkii horena waxaa la dooran jiray rag maasha allah dee waynu ognahay waxba waddanka kumay soo kordhin anigu waxaan isleeahay haddii aad fartiinna igu hilisaan inaan wax badan oo maanta halkaa yaalla inaan bedeli doono biidnilaah
adoo ka mida taageerayaasha sahra ma taageeraysaan sahra oo ma soo saaraysaan maadaama aad tihiin haweenkii xisbiga magacaygu waa safiya cabdinuur waxaanan ahay garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka anuu walaashay saare xisbiga ka wada shaqaynaynay dadkii soo halgamay xisbiga u soo shaqeeyaan ahayn aniga lafteeda waan sharaxnaa laakiin beelihii baan ku waaya labada reeren ka soo jeedaa kala jaada lakli saaxiibadday baa heshay waan garab joogaa taageerayaal badanoo haweenana way haysataa dhallinyaray haysataa maanta ta dhacdayna tu laga sheekayn karaa maa xisba kulmiye wuxuu tusay dhoolatugus ajaa'ib ayuu u tusay musharaxiinta taageerayaashooda ay muujiyeen waxaan la ilaawi karin weeyaan hambalyana waan u dirayaa musharaxiin taageerayaasha xisbiga kulmiye
cusmaan isku soo baxan xisbiga kulmihii sameeyey sidaad u aragtaa dareenka wakhtigan lagu jiro ololahan siyaasadda ee somalilan waxa weeyaan isku soo baxan iyo abaabulkan ama kambeynkan uu xisbigu sameeyey wabadi ku muujinayo cududiisa waxaana weeye koleyde tartankii guud baa lagu jiraayo xisbiyada oo golihii doorashadii isku sidkanayd ee golaha baarlamaanka iyo golaha degaanka koley tole waxa weeyaan anigu waxaan ahay kaadiriinta xisbiga waxaanu doonaynaa kolley inaynu guul ka gaadhno oo aanu qayb dhaxaada ka qaadanno hadday noqoto maaragtay doorashada ee golaha baarlamaanka iyo degaankaba biidmillahi tacaala waxaanu ku rajo weynaa inaanu ku heli doonno qayb dhaxaadle haddii alla idhaahdo ololayaasha doorashada ee ka bilaabmay guud ahaan somalilan ayaa wakhtigan ku soo beegmaya iyadoo uu jiro xanuunka covid islamarkaasina guud ahaan sanadkan uu ahaa midkii ugu badnaa dhimashada dadka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee somalilan taasoo ay jiraan fariimaha wacyigelinta ee bulshada loogu sheegaya halista xanuunka koronafirus iyo inay ka digtoonaadaan waxaana ololayaasha hormoodka ah kana qayb qaadanaya madaxda u sarraysa saddexda xisbi musharaxiinta sharaxan iyo xubno ka mid a wasiirada xukuumadda talada haysa haashim sheekh cumar good v o a boorama
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal xilliyadii u dambeeyey waxaa sii kordhayay dadka u dalxiis tegaya xeebta jaziira oo qiyaastii labaatan kilomitir u jirta magaalada muqdisho waxaana sidoo kale halkaasi ku soo badanaya doomo ganacsi oo noocyada maciishada kala duwan u iibgeeya magaalooyinka dhinaca koonfureed ka xiga magaalada muqdisho ee marka baraawe iyo kismaayo haddaba wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa booqday xeebta jasiira warbixintan ayuuna nooga soo diray xeebta jasiira oo labaatan kilomitir u jirta magaalada muqdisho ayaa xilligan ah mid aad u soo camirimhaysa waxaana isi soo taraya dadka usoo dalxiis taga xeebtaasi kuwaasoo isugu jira qurbo joog iyo dad kale oo ka yimaada degmooyinka muqdisho iyo deegaanada ku xeeran dadka xeebta imanaya ayaa aada u xiiseeya inay kiraystaan doomo yaalla xeebta si ay ugu soo damaashaadaan gudaha badda wakhti farxad lehna ku soo qaataan sidoo kale waxaa jira hoteelo laga furay xeebta hareeraheeda kuwaasoo ay degaan dadka dalxiisayaasha ah yuusuf xasan maxamed oo aan kula kulmay xeebta jasiira waxa uu ka mid yahay dadka sida joogtada halkaasi u yimaada waxaana uu v o a uga waramay sida ay dadku u danaynayaan inay jawi habboon ku qaataan deegaanka jasiira xeebta jaziira aad iyo aad ayay soo camirmaysaa dalxiiska kusoo zaa'idi amniga sii zaa'idi oo si reyn oo reyn ah bashbash iyo ay ku yimaadaan ay ku dalxi- aan ku dalxiisnaa aanu ku noqonaa annagoo faraxsanaa nimada annagoo faraxsanaan ka noqonaa waxaan ku cayarnaa balooniga qaab walba dalxiiska meesha u wacantahay aan ku kafaxnaa waxaa jira dooman dalxiis la raaco oo badda gudaheeda la soo wareego sida jamalka ku yaala badda dhexdiisa oo kale dalxiiska oo loo tago laisku soo sawiro jamalkao kale biyaha badda ku dhex yaalo isna la tago iyo xeebaha xeeba waxaa jira sida shakespeare oo kale abay dhaxan oo kale jajabka oo kale xeebaha dalxiiska meel uu macaan meeshaan kusoo dalxiisnaa mar walba doomagana aan qaadanaa aan ijaaranaa anuu lagu soo celiyaa dadka u soo damaashaa taga xeebta jasiira ayaa waxaa jira kooxo dhallinyaro ah oo ku soo dhoweeya halkaasi kuwaasoo ka kireeya qalabka dabaasha iyo waxyaabaha kale ay dadku tabayaan waa kan xasan maxamed oo ka warbixinaya agabka ay ku caawiyaan dadka u soo dalxiis tegaya xeebta dadka si wanaagsan aan u soo dhaweynaa kuwa qurbaha ka yimaado kuwa gobolka banaadir ka yimaado kuwa gobolooyinka shabeellada hoose ka yimaado si iskugu mid aan u soo dhaweynaa waxaan ka kiraynaa doonyo waxaan ka kiraynaa life jacket waxaan ka kiraynaa saalbijintayaasha badda lagu dabaasho wax walba oo badda quseeya waa waa siinaa dalxiisayaal farshaxanaa dheh jira seashelliska white coralka waxaan ka iibinaa seashell alaabta badda waxaa ka mid ah white coral black shell white shell inta waa ka iibinaa soomaali tristan aga gato oo ka yimaadaan qurbaa dadka qurbaa saaid intay jeceliyiin saaid ay yimaadaan hoteeladaasay ku dalxiisaan village iyo iyo iyo jasiira village iyo ay ku dalxiisaan ilaa iyo xeeb labaad meel la yidhahdaa jirto bannaanka hore xeebta jasiira waxaa gabrandoomo fara badan kuwaasoo dhallinyaro badan oo u soo xoogsi taga badda ay ku kalluumaystaan islamarkaana ay ka raadsadaan nolol maalmeedkooda khaalid cabdulaahi waxa uu ka mid yahay kalluumaysatada aan kula kulmay xeebta jasiira todoba saaca la baxaa haweenkii baddaasoo dhexnaa subaxdii yaa imaanaa labaiyo tobanka halka sac subaxd waxaa ilaahasna soo siiyo aa ilmahan u biilanaa haddaa soo waanna waa seexanaa si kale u qaraawinayna ma jirto baddaan la sugna haddana waa kacsantaa markuusuu haddii xirta marne waa iska joogayna anaga baddaas lay sugnaa bis arsaaka kale oo banaamaka muu jarsan badda cawi maalin fiirsanaa aa beertaana eh aa baryaana eh iida lay fiirsanaa bis wax kale shaqo kale aa ka siina ma leh waa tahay meeqa doona isku raacdiin markaa baxaysaan habeenkii habeenkii dhowr doonood ilaa iyo soddon doon camalaa baxnaa waxaa meeshaan ku xidhan dhan waa baxaan habeenkii baddaa la soo dhexaa ama anugu guddoonto ama aan soo badbaadno baddaasa habeenkii dhex barinaa tirada kalluunka aad soo qabataan qiyaas imisaa u badan adee labo xabo saddex xabo afar xabo saa ilaahis noo siiyo alahaasaa imaankaana ku suganaa oo shidaalna ila jaraa waxna ila jaraayo toban doora hal doora niisoo yara waxaasaa un guri ka dhiganaa anaga doonta shidaal maxay u baahan tahay markaa badda gelaysaan adee sagaal caag toban caag camal anigana waxaa soo cunaa siddeed caag shan caagaa soo cunaa oo shidaala haa baraawaa tiga habeenkii dhan waa iska soconaa allaa baryaa wax kale awooddeeya ma jirto xeebtaanaa keennaa xamara oo beecegeynaa maalintiina baas meelno habeenkii laba maalin kadib baa lacag helnaa weli xataa macnaha maxaa markaas u heli weyseen beesada beesada ma la heli karo waa deen lalu godaa malaaya deegaanka jasiira ayaa waxa ay marin ganacsi u tahay deegaanada koofureed ee dhaca xeebta waxaana jira ganacsato soomaaliyeed oo noocyada kala duwan ee maciishadda u daabula magaalada kismaayo iyagoo dooma isticmaalaya sida uu tilmaamayo axmed cabdiraxmaan oo ka mida ganacsatadaasi waxaan ka midnahay ganacsatada meeshaan xeebta ganacsiga keento bagaashka iyo dharka iyo waxyaabihii magaalo xeebeedka looga baahan yahay sida kismaayo marko iyo baraawo oo kale halkaana keennaa doonyo waaweynaa uga rarnaa islamarkaana magaalooyinka xeebta ku teedsanee looga baahan yahay sida kismaayo marko baraawo oo kale aan geennaa waana ganacsi in muddaa soo jiray xeebtan jasiiro ayaan ka bilownay in muddaana waa socdaa ganacsigaas deegaanka jasiira ayaa wakhtigii la aasaasay waxaa laga joogaa sagaal boqol konton iyo siddeed sano waxaana dadkii dhidibada u taagay ka mid ah sheekh baa xasan oo iminka ku aasan jasiirad yar oo ku dhex taalla xeebtaasi sida uu sheegayo maxamed baa xasan oo ay sheeqa ehel dhow yihiin wallaahi wakhtiga deegaanka aad iyo aad ayaa isu dheeryahay waxaan u malaynaa sagaal boqol iyo konton iyo siddeed sano ayuu jiraa deegaankan wadaadkan sheekhan markuu soo degay ayuu la kowsaday masaajidka arbaca rukun wadaadkii soo dhisiya iska mid iyo afartan oday umaysa oo soo dhiseen masaajidka arbaca rukun oo gobeerna dhinaciisa ku yaalo sheekh xaaji maxamed baa xasan alalaha oday oo badda ku duugan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
maamulka gobolka jubbada hoose ayaa kismaayo waxa uu kusoo gebagabeeyey shir socday shan maalmood kaas oo looga hadlayey horumarinta degmooyinka gobolka iyo sidii al-shabaab looga saari lahaa degmooyinka ay gacanta ku hayaan ee ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana shirkaasi ka qayb galay dhammaan guddoomiyayaasha shanta degmo ee gobolka maxaa keenay in kismaayo lagu qabto shir looga hadlayo horumarinta degmooyinka xilli al-shabaab ay maamulayaan degmooyinka qaar waxaana arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda kismaayo aadan maxamed salaad guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni
bismillahi raxmaan raxiim aadanow salaan kadib shirkani wuxuu ku saabsanaa isugu yeeritaanka shanta degme ee gobolka jubbada hoose oo looga tashanahayay saddex arrimood maamul daadejinta iyo dowlad wanaagga horumarinta iyo sugidda amniga intaasu ku saabsanaa shan beri wuu socday gobolkaas soo abaabulay wasaaradda arrimaha gudaha runtii si fiicanna wuu noogu bilaabmay si fiicanna wuu noogu dhammaaday alxamdulilah marka iyaa ka qaybgelaya shirka waxaa ka qaybgelayay maamulada shanta degmo ee gobolka jubbada hoose guddoomiyaasha ciddii jaanis u heshay markaa aanan shaqo haynin guddoomiye ku-xigeenada arrimaha bulshada ururada bulshada oo sida ururka haweenka ururka dhallinyarada haddii ilaahay kuu simagolyahay odayaasha dhaqanka sidaasoo ahaa dad adigu gaarahaya almost konton qof dad isagaara shanta degme ka yimid ayaa ka qayb galay oo ka doodahayay qaabkii horumarinta ay u horumari lahaayeen ayagoo dib u eegaya waxyaalahay soo mareen qaabkay u sugi lahaayeen amniga maadaama wadankii degmooyinka hadda qaar isuma socon karaan qaar shabaab baa gacanta ku haya qaar kale barbay ku hayaan degmooyinka qaar isuma wasa socon karaan ilaa diyaarad mooyaane gaadiidka dhulku waa adag yahay marka sidii looga bixi lahaa challengegaas ama caqabadahaas ayay yaa laga tashanay ka doodahayeen waa tahay gudoomiye markaan dhan kale ka eegno waxaa tiri wax looga hadlaya horumarinta waxaa fadhiyey guddoomiyaal degmo oo matalayay degmooyin ay al-shabaab haystaan sida badhaadhe xagar jamaame meelo badan baa jiray marka see ku suurto gashay gudoomiye aan degmadiisii xor ahayn inaad shir inta ku casuntaan aad arrimaha horumarinta degmadaas kala hadashaan
su-aal fiican waaye aadanow horta degmadan la yidhaahdo jamaame boqolkii lixdan waa xor waaye waxaa jeliya gacanta shabaab ku hayaan magaalo madaxdii degmaday ku hayaan jamaame badhaadha sidoo kale boqolkii sideetan xor waaye labaatan bay gacanta ku hayaan waa ku jirta degmada xarunta degmada ay ku jirto xagar unbaa ay fuli u maamulaan tuulooyin ka mida degmada xagar waa madax bannaan yihiinoo ma joogaan marka maamul la-aan waxay ka fiican tahay maamul jira marka degmooyinka haddii la yidhaahdo loo samayn maayo maamul maadaama ay shabaab gacanta ku hayaan qaar ayaga ka midana ay xor yihiin soo caqabad maaha tuulooyinkaas horta maamulka in maamul loo sameeyo oo gudoomiye loo sameeyo degmadii berri baa la xoreyn masaadan baa la xoreyn dadaalkeedii iyo qaabkii lagu xoreyn lahaa degmooyinkaasna wuu nagu jiraa ka gobol ahaan iyo ka dowlad ahaanba marka shabaab baa gacanta ku haya uma joojinayno maamuladii waan dhisaynaa una dhisanyihin si markii degmo walba loo xoreeyo ama tuulo walba loo xoreeyo maamulkoodoo diyaarsan ay gacanta ugu dhigaan taasaa yaa keentay inay aanu u magacoono guddoomiyaasha midda kale aqoon bay sii kororsanayaan hadda maanta aqoonta halan ka dhacda haddii aan loo yeedhi lahayn guddoomiyaha xagar iyo jamaame iyo badhaadha haddii aan loo yeedhi lahayn ka dambeyn lahayn degmooyinka kale oo maaragtay aqoonta ay maanta heleen ma aysa heleen laakiin maanta ayagoo aqoontii haysta maamul daadejintii iyo dowlad wanaaggii ayagoo yaqaana yaa ilaah idankii degmadiisina la xoreyn kadibna maamulkii halkaas kasii amaqaadaya arrintaas oo ah yacni mustaqbal in yaanu u samayna arrintaa inaanu ka qayb galaa shirka degmooyinkaas waxa sheegtay waa tahay degmooyinka hadda xorta ah oo kale qaarkood oo aad sheegtay in qaybo badan ay xor yihiin dhibaata ka jirto maamulka gobolka dhibaatooyinkaas muxuu kala socda ugu horeyso adeegyada caafimaadku qaarkood aysan u dhammaystirnayn meelaha qaar fatahaad baa laga soo sheegaya ereyda ama nawaaxiga jamaame badhaadha aageeda biyo la-aan baa laga soo sheegaya degmooyinkii xorta ahaa oo qaarkood aad gacanta ku hayseen iyo kuwa hadda aad sheegtay in boqolkiiba lixdan ay xor yihiin dhibaataha ka jirta maamulka gobolku miyaanay arkin dhibaatadaas
aadana waa su-aal fiican dhibaatooyinkaas iyo kuwo ka badanba way ka jiraan dhammaan soomaaliya gaar ahaan jubbaland iyo jubbada hoose labadaba intaba way ka jiraan kow waxaa keenaya dhibaatooyinkaas wax wax looga qaban leeyahay waxaa weeyaan waa culayska ugu badan wuxuu saaran yahay jubbaland buu saaran yahay ee shabaab xagga security-ga waxyaalo badan oo mashaariic badan oo hadda sidaa sheegayso ama ceelal ha ahaadeen ama wadooyin ha ahaadeen ama caafimaad ahaan oo la fulin lahaa oo dhaqaalo ah oo dowladda federaalku ay xanibtay oo cunaqabateen ay saartay baa jirta marka annagoo waxay naga tahay hadda ninba tabartii iyo qodaxi ku tagtaa inta tabartayada ka jubbaland ahaan ka gobol ahaan waan dadaalnay meelo badan oo oon caafimaad ka jiri jirin ama xilligii dowladdii federaal dhexa ha ahaato ama xilligii dowladaha kale iyo waxaa soo mareen aysan jirin bay maanta ka jiraan xarumo caafimaad waxaa ka jira iskoolaad baa ka jira waxaa ka jira biyo macaan baa laga cabaa inkastoo aysan wada gaadhin gobolkaoo dhan kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni oo u warramayay wariyaha v o a ee magaalada kismaayo aadan maxamed salaad
weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii ciyaaraha iyo wariyaha v o eda gobolka minnesota maxamuud masacadee
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka aan ku bilaabaya waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee manchester city oo weli ku guda jirta dabaaldegeedii hanashada horyaalka waddanka ingiriiska xilli ciyaareedka iyo habeenkii xalay ah farxadoodii ay sii laba jibaarantay kadib markii macalinkooda beb guardiola loo aqoonsaday macalinka sanadka xilli ciyaareedkii soo gabagaboobay beb guardiola ayaa abaalmarintan guddoomay kadib markii macalimiinta kale ee horyaalka waddanka ingiriiska oo iyagu abaalmarintan u codeeya ay u aqoonsadeen guardiola inuu yahay macalinkii ugu wanaagsanaa xilli ciyaareedkan guardiola oo hadlayay abaalmarinta kadib ayaa waxa uu sheegay inay tahay wax aada loogu farxo in macalimiinta kale oo saaxiibada yihiin ay isaga u aqoonsadaan mar kale inuu yahay macalinka ugu wanaagsan waddanka ingiriiska beb guardiola ayaa sanadkii labada kun toddobiyo tobankii iyo siddeed iyo tobankii waxa uu abaalmarintan ku guulaystay markiisii ugu horraysay tababarahan oo kooxda kubadda cagta manchester city laylinayay afar sano ayaa afartaasi sano saddex ka mida horyaalka dalkaasi ku guulaystay waxauu yidhi guushan aan gaaray aniga keliya sooma aanan hoynin ee waa mid ka timid dhammaanba ciyaartooydeyda aan ku kalsoonahay iyo weliba shaqaalaha aniga ila shaqeeya oo iyagu xirfadlayaal ah wakhti badanna geliyey si ay kooxda kubadda cagta ee manchester city u noqon lahayd mid maqaam sare ka gaarta waddanka ingiriiska dhinaca kale tababare guardiola oo warbaahinta uga jawaabayay su-aalo la xidhiira koobka qaaradda yurub ee jamins liaga oo kooxdiisu ay ciyaarta kama dambaysta chelsea kula kulmi doonto waddanka bortaqiiska ayaa waxaa laga weydiiyey fikirkiisa ku aadan garsooraha ciyaartaasi dhexdhexaadinaya garsoorahan oo lagu magacaabo lahos ayaa waxa uu ka soo jeedaa waddanka sbain waxaana hore lagu xusuustaa inuu laba mar tababare guardiola calaamada guduudan u taagay garsoore lahos ayaa sanadkii labada kun sideed tobankii ciyaar dhex martay liverpool iyo manchester city dhexdhexaadinayay ciyaartaasi oo ahayd quarty final iyo calaamada guduudan oo u taagay tababare guardiola sidoo kale sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ayuu sidoo kale garoonka ka saaray tababare guardiola kulan ay la ciyaarayeen kooxda kubadda cagta ee morocco oo iyadu ka reebtay koobka qaradda yurub ee champions leaga tababar guardiola ayaa waxa uu sheegay in isaga wax kuleyl iyo qabowba aanay ku haynin in ciyaarta uu dhexdhexaadinayo lahos waxa uu sheegay in uu aad ugu kalsoon yahay ciyaartooydiisa isla markaasina aanu isagu ka warwaraynin dhexdhexaadinta iyo cidda iyadu markaasi dhexdhexaadinaysa kulanka si kastoo taaba tababare guardiola iyo kooxdiisa kubadda cagta manchester city ayaa rajo weyn ka qaba koobka qaaradda yurub ee champions leaga markoodii ugu horraysay inay ku guulaysaan laakiin guardiole waxa uu ka hor imaanayaa tababare thomas atushan oo laba kulan oo iska hor yimaadeen oo fa kaabka iyo horyaalka waddanka ingiriiska ahba labada marba laga badiyey tababare guardiola waatay haddii aan jaleecahaatan dhinaca iyo suuqa kaliibsiga ciyaartoyda durba waxaa bilaabatay in kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ay u xusuulduubaan siday isu soo xoojin lahaayeen islamarkaasina xidiga kuwa haatan ay haystaan kuwa ka wanaagsan ay usoo xerogelin lahaayeen kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa waxa ay hadal wanaagsan ka maqashay kooxda brusia georgeman oo sheegtay in ciyaaryahanka u dhashay waddanka ingiriiska ko iyo labaatan jirka ee la yidhaahdo jayden sanjo ay xilli ciyaareedkan dhammaaday dabadeeto sii dayn doonto taasi waxay farxad gelisay macalinka manchester united oligana solshire oo sheegay in muhiimadda koowaad uu siin doono sidii ciyaaryahan sanjo uu ku keeni lahaa garoonka old travel waa hagaag dhegaystayaal guud ahaanba barnaamijka ciyaaraha ee saaka iyo caalamkale inta ayaan kusoo koobayaa tan iyo kulan dambe oo mascadooyadale sida ay nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsanyahay maxamuud mascade oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayey haatanna dhinacii heesaha iyo mid ka mid ah heesaha nusaaka idinku talagallay
hadduu reer guuri idhaado rugti waa lama kurane aniga rafaada rugti waa lama kurane aniga rafaada
guud ahaan idaacaddii subaxnimo ee saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aan laydmo waxaan dhammaantiin idin leenahay subax wanaagsan kala raadsadaa hadduu roob shubo raxmaanku ramaaska la raadsadaae raqabaydaad dhigatay artaad reebtay aniga rafaaday raqadaydaad dhigatay artaad reebtay aniga rafaaday kareed